أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن يرجي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo iska horimaad sababay khasaare kala duwan ayaa maanta maleeshiyaadka kooxda ridada iyo kuwa maamulka gaalraac ah ee jubbaland ku dhex maray degmada beled xaawo ee gobolka gedo sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu dilay gobolka amxaara xilli ay kasii darayso xiisadda colaadeed ee ka jirta dalkaas ciidamada xisbada al-amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar ee wilaayada abakool ayaa goob fagaare ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa mid ka mid ah deegaanada hoostaga ah degmada tiyeglow ee wilaayadaas inka badan konton deegaan oo hoostaga ah degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo ka hergeshay degmadaas ardayda machadka khadiija bintu khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad kadib munaasabad ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada baay جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roora warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan iskahorimaad sababay khasaare kala duwan ayaa maanta maleeshiyaadka kooxda ridada iyo kuwa maamul goboleedka gaalraac ah ee jubbaland ku dhex maray degmada beled xabo ee gobolka gedo duhurnimadii maanta waxa uu dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka ashhadalla dirirka ah ee jubbaland ku dhex maray degmada beled xabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo dagaalkii maanta ayaa labada dhinac isku adeegsaday hubka fudud iyo midka culus waxaana jira khasaare nafeed oo ka dhashay iskahorimaadkaasi maleeshiyaadka maamulka ridada jubbaland ayaa ku gacan sarreeya dagaalkii maanta waxaana caawa inta badan degmada beled xaawo gacanta ku haya maleeshiyaadka jubbaland iyadoona maleeshiyaadkii kooxda ridada garguurta dagaal looga saaray degmadaas sarkaal sare oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu dilay gobolka amxara xilli ay kasii darayso xiisadda colaadeed ee ka jirta dalkaas warbixin arrimahaasi ku aadan waxay noo sii anbaqaadaya cali aadan cabdulaahi caliyare howlgal ay fuliyeen koox hubaysan oon xeebtooda la aqoon ayaa lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda xabashida itoobiya kaas oo ka dhacay qaybta koonfureed ee gobolka woolo oo ka tirsan deegaanka amxaarada sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah ee itoobiya sarkaalkan oo lagu khaarijiyey meel u dhow gurigiisa ayaa xubin sare ka ahaa maamul degmo oo ka tirsan gobolka koonfureed ee woolo sida lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay golaha maamulka degmadaasi maamulku waxa ay sidoo kale ka sanqariyeen in sarkaalkan ay dileen koox aan la garanayn kuwaas oo ka soo toogtay meel fog oo qiyaastii konton mitir u jirta gurigiisa iyagoo intaa ku daray in dilku uu dhacay waa berigii hore ee subaxnimadii sabtida warar aan la xaqiijin oo ay soo xigatay warbaahinta itoobiya ayaa sheegay in dilka sarkaalkan ay ka dambeysay jabhadda fano kuwaas oo saraakiisha dowladda uga digay in aanay wax wada shaqeyna la yeelan ciidanka dowladda xabashida itoobiya deegaankan lagu dilay sarkaalkan ayaa wararku tibaaxayaan inuu ahaa mid xaaladiisu ay ka roonayd deegaanada kale marka loo eego dilalka lagu beegsanayo saraakiisha dowladda arrintaas ayaana haatan u muuqata mid meesha kasii baxaysaa waa dhacdadii labaad ee nooceeda ah oo soo marta gobolkan wax ka yar toban cisho gudahood isbuuc ka hor unbay ahayd markii la dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa degmo ku taalla gobolkaasi aad baad u mahadsantahay caliyare ciidamada xisbada al amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar ee wilaayada abakool ayaa goob fagaare ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa mid ka mid ah deegaanada hoostaga ah degmada tiyeglow ee wilaayadaas xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey la dagaalanka raashinka dhacay daawada dhacday shoobinka dhacay bacaha iyo wax weliba oo dhib u geysan kara bulshada in laga suuliyo waa astaanta muujinaysa waxay u taagan yihiin ciidanka al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee bakool waxayna mas-uuliyiinta ciidanka xisbada muddooyinkii dambe sare u qaadeen baadigoobka ay ku wajahayaan agabyada dhacay ee waxyeelada u geysan kara bulshada iyagoona baaraya goobaha ganacsiga gaar ahaan baqaarada raashinka lagu iibiyo dukaanada lagu iibiyo shoobinka iyo farmashiyaasha daawooyinka lagu iibiyo si looga saaro waxyaabaha dhacay ee sunta ah dhibkana u geysan kara bulshada ay bacdalaahi mas-uuliyadda amniga u hayaan ciidanka al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ee maamulka islaamiga ee degmada tieglow ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka wasiila oo ka mida deegaanada hoostaga degmada tieglow waxay ku soo qabteen agabyo kala duwan oo dhacay iyo bacda oo ah midda ugu daran ee dhibaatada ku haysa dadka iyo duunyada intaba waxayna ugu dambeyn agabyadaasi ku gubeen deegaanka wasiila oo ka mida deegaanada hoos yimaada tieglow goobtii lagu gubayay agabyadan ay soo qabteen ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ee degmada tieglow waxaa ku sugnaa bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana goobta ka hadlay qaar ka mid a odayaasha deegaanka iyagoona soo dhoweeyay howlgalkan ciidanka sidoo kalena ka sheekeeyay dhibaatooyinka bacda ay ku hayso duunyada goolgalkan fayley iyadan fayley kaas maybu wah wala dhibaato wadankan sheena hoola dhibaato sheena hataa ini bulsho sheenaan lakuyaabo dadka hatii duunyadaba sheenaan allan baayaalkan baayaalka may raashinka dhaha galo koraan biyo dhatiyo dhaha galo koraan baansa badan aagatidan dulka daboole anid baniaadan uurse dhiidoma lukuyaaba marka dhabiinga kagamnataaswey raashinka dhimay baahan udurkun baha waaye caafimaadka luwaysinyi mayn sababsaana raashinkun dhi saas iyada iyada iyo taas yaan may buwahan kaalankoolo oo degaan maka faylaya kumada taas iyada iyada han dhawaan taas insha Allah maamulka iyo onew insha Allah dadka howlgali kama hasintiin arrinteeda howlgalkan mayn aragaana mujaahidiinta ilaahay guul hasii garab guule alla hasii bacyaalkana ilaahay alla kama hadiyo xoolaa aamayaan hataa hilib mukorow maybuaha hataa macadiina waayan caana madle walallow madle neefka ololada lay wiineeyey degalilay raariyay diifjeylay dururguray hoob la goori walaa oo ololeys uusis baace lukubiya wala yaabiyo bacyaalkan in la dagaalama fadaan haa raashinka dhidadka noo gadahay oo neekhiyaamahay in la dagaalam waa ku faraxsanay ma waa ku faraxsanay ma waa ku qanacsanay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ee magaalada buurdhuxunle goob fagaara ay ku gubeen agabyo dhacay oo bulshada dhib ku ahaa mahadsanid abuuxasaan in ka badan konton deegaan oo hoostaga ah degmada jirib ee wilaayada ajubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo ka hirgashay deegaanadaas cuhmaan axmed dhuubow ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya iyadoo qayb ka ah dadaalada uu wado maktabka dacwada ee gobolka iyo midka degmada waxaa degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka socda kormeer kulamo wadatashi ah iyo dowlaa diini ah oo la gaarsiinayo dadka ku nool deegaanada iyo tuulooyinka wilaayada dhowaan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib oo ay wehelinayeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada iyo culimo waxa ay kormeer dacawaha ku gaareen deegaanada jiinka webiga halkaasoo kulamo dacwo ay ku gaarsiiyeen in ka badan konton deegaan oo hoos taga magaalada jilib sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ahaa culimmadii kormeerka qaybta ka ahaa ayaa boqolaal bulshaha kula hadlay qaar ka mid a goobihii ay kormeerka dacwada ku tageen wuxuuna u jeediyey kelimaad ku saabsanaa in bulshada ay ka faa'iidaystaan dadaalada waxbarasho ee wakhti kasta uu ku howlan yahay maktabka dacwada wuxuuna sidoo kale sheequ ka hadlay faa'iidada barashada cilmiga sharciga iyo in qof kasta looga baahan yahay inuu ummadda gaarsiiyo wuxuu bartay marka dacwada dadka alle loogu yeero fadliga ay leedahay marka ugu horraysa naftaada inaad jahliga aad ka qaaddo ood ka kor yeesho taaniyanna aad ku dhaqanto taalisan in haddana ummaddaa u gudbis waa ahmiyadda wax loo barna waxyaalahaasaa ka mid alla wuxuu leeyay waman axsanu qowlan minman dacaa ila allahi wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin waxaa kaloo alla uu leehay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhowna cani almunkar wa ulaa'ika hum almuflixuun waa ducaadii unbay haddana aayaddaa ka hadlay axaadiidta waxaa ka mid xadiidka cabdullaahi mascuud nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam nadara allaahu imra'an samica mina xadiidan faballagahu kamaa samicahu fa ruba muballigin axfad min saamicin oo nebigu uu yidhi fawallaahi laa yahdi allaahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumri nacam dacwada runtii waa mas-uuliyad ina wada saaran oo qof kasta oo muslim nin kastoo muslim gabarh kastoo muslimad laga rabo oo mukallafa qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii intaasi kadib raggii ka qayb qaatay kulanka dacwada iyo kormeerka oo isugu jiray mas-uuliyiinta tuulooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen waxgaradka ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus insha allahu maanta waxaa noo yimid maamulka degmada waxay noo qabteen dowro iyo wadatashi oo laga tashanayay sidii qaabka dacwadda loo horumarin lahaa aad bay noo baraarujiyeen waxyaabihii laga hadlay waxaa ka mid ahay fadlul cilmi cilmiga fadliga uu leeyahay idaaratul waqti ayaa ka mid ahaa iyo dacwada sidii loo dardargelin lahaa si fiican bayna noo baraarujiyeen waxaana ka koobnayn tuulooyin adiga gaaraya ilaa iyo konton iyo siddeed tuulo waxaana tuulo walbana ka yimid ma'anaa daaciga iyo waaliga ka yimid dadka tiradooda waxay ahaayeen guud ahaan boqol iyo toban iyo lix qofood aad baana looga faa'iidaystay culimmadii noo timidna waxaa ka mid ahaa sheef dawaaxidaa ka mid ahaa waaliga degmadaa ka mid ahaa iyo maarata amiirka dacwada degmada aad bayna noo faa'iideen annagana waxaan ballanqaadinaa haddii ilahay idmo wixii aan meesh ka qaadanay inaan tuulooyinkii dadkii aan ka soo dhex baxnay inaan dib u goyno haddii ilahay idmo iyagana aan u gudbinno saasayno ballan waxaa kaloon codsanaynaa maanaa sidan oo kale maamulka degmada iyo dacwadaba waxaan ka codsanaynaa in sidaan oo kale maarata mar walba lasoo celceliyo dadka laisbaraarujiyo oo maarata saasoo kale naloo baraarujiyo waxaayeel waxay taas keenaysaa in anagana aan dib aan bulshada dib u baraarujiyan keenayna marka maanta waxaan meesha aan ugu kulannay dowra oo maaragta oo wacyigelin ah oo dawlooyinka sida hadda maarag maaragta meesha lagu kulmay dadkaasoo tiradooda ay la ag tahay tuulooyinka ay ka imaadeen konton iyo siddeed tuulo oo maaragta dadka tiradoodana boqol toban iyo lix intaasaa meesha dowra aan ku qaadanay dowradaas oo ka mid ah baraarujiin oo sidii maaragta diinta kor loogu qaadi lahaa midda labaad in idaarada oo maaragta oo qof kastaba meeshii ku aadan in maaragta meeshiisa maaragta in loogu maaragta nin lagu filan karo nin kasta meeshii ku aadan lagu filan karo oo dacwadiis ku gudan karo marka intaasaa meesha laisugu yimid waana maaragta si fiicaana meesha laglaisugu dhegaystay aana ku qaadanay oo ku cajiibnay anagana waxaan ballan qaadnay inaan dadkiina u dambeeyo aan gaarsino oo dacwadii aan gaarsino u bandhigno oo sideeda meeshii lagu sii wado marka sidaas darteed
maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa muddooyinkan wada olole waxbarasho kaasoo ka socda magaalooyinka tuulooyinka iyo dhulka miiga ah mahadsanid dhuubow ugu dambeyntii ardayda machadka khadiija bintu khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada baay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya
halkani waa macadka khadiija bintu khuweylad xaruntiisa degmada labaatan jiro ee wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo wax ku bartaan dumarka muslimaadkaee ku dhaqan degmadaasi macadkan oo ka mid ah macaahida dumarka lagu baro qur-aanka iyo culumtiisa duruus sharci oo kala duwan ay ku qaataan sidoo kale macadkan ayaa ah goob lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta ummadda ee dacwada islaamka dhowaan waxaan ka qayb galay munaasabad ay ku soo bandhigayeen dumarka macadka khadiija ee degmada labaatan jirow bandhig cilmiyeed heer sare oo ku aadan waxyaabihii ay barteen iyadoona goobta bandhig ay xaadir ku ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow gabdhaha daaciyaadka ee dhigta macadka khadiija ayaa kelimaad soo dhoweynaa kadib soo gudbiyey tafsiirka qur-aanka kariimka uraxibukum alyowma fii macahduna khadiijatu bintu khuweylid fii maxaafadati labaatan jirow biaydin maftuuxin waqalbin masruurin machaduna hada yuraxibu duyuufa alacizaa wanarjuu an takuuna ziyaaratukum khayran lana wanas'alu allaha tacaala an yudiima lana atawfiiq ayuha aduyuufu alkiraam futixa machaduna almubaarak fii yowmi asaadis min shahri rajab fii caam alfin waarbaciatin waarbacatin waarbaciina hijiriya wanaxnu fii hada almachad sanatayni wanisfin taqriiban أخذنا في هذا المعهد كتبا كثيرة من فنون متنوعة نرجو من الله الختم والسلامة اسمي مسلمة محمد نور معهد خديجة بنت خويلد في محافظة لباتن جرو بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس ذاتك ميبان لو هذا حسابهم حسابتيو والهال هم يون في غفلة هلمان كسوغنيه ما يأتيهم من كون من ذكر وحي من كون من ربهم ربشو يكشكو هذا muxdathin oo cusub ilaa haddii inkoo istamciuhu dhugunsadaan wahum warhaalyoona yalcabuuna iyaarayaan laahiyatan haalyo kasuubanaadeen hilma quluubuhum quluubtiyo وأسروا نجوى شورك يسريس الذين هاني ظلموا ظلمك سوبيا قائلين هالي وكقولين هل هذا كان هذا إلا بشر بشر هذا مثلكم اسموك لإيه أفتأتون السحر سحر كان سيدسانا وأنتم تبصرون اسموا أرقاسا intaasi kadib dumarka macadka khadiija ee degmada labaatan jirow ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare oo ka tarjumaya heerkooda aqooneed iyo waxyaabihii ay barteen ismii shukri sheekh xasan ibraahim khadiijatu bintu khuwaylid fii muxaafadati labaatan jiro yowma alfurqaani shalbakiyoonshay kaanat mayba haytay haadihi macrakatu macrakadan tan macrakatan yahayta bayna alkufri waaliimaani iimaan iyo kufri dhahayta qaatala lidagaalami fiiha fi lmacrakati macrakadan tan alrajulu rajulka camahu adeershay waabaahu aabshay wabanahu onajay wa akhaahu walaalshay wakhaalahu abtishay iyo adnaahu intaas wali ka hoosaya qatala dili fiiha fi lmacrakati macrakadan tan cumar ibnu khadaab radiallahu canhu likraalnagda khaalahu abtishay yadiri alcaas ibnu hishaamigna eh wawaajaha ku horseeday fiiha fi lmacrakati macrakadan tan dhexdii abuubakrin ibnahu onoji cabdiraxmaan eh wa asaraha qafaalideen fiiha fi lmacrakati macrakadan tan dhexdii almuslimuuna muslimiinta alcabaasiyaha qafaalideen wahuwa usuuna camu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay adeershaynahay wahakadaa saasoo kale inqadacad maybag gotay fiiha fil macrakati macrakadan tanga dhaxadii silatul qaraabati qaraabaha riiriyoshaya goti wa acla allaha ilaahay koraysi fiiha fil macrakati macrakadan tanga dhaxadii kelimat aliimaani iimaankii kelmadiis maaxad khadiija binti khuweyla fii muxaafadati labaatan jirow aqsaamu lfaacili wa anwaacu daahiri minhu qaala musanifku maybere wahuwa faacilka calaa qismayni lama qiibadu daahirinku daahira iwa mudmarinku mudmar eh ka daahiru kan daahirka ee naxwu qowlika hadalka oo kaleedu qaama zaydun zeyd ya surumi wayaquumu zaydun zeyda surume waqaama zaydaani lamadii zeyd ya surumaayaan surumeen wayaquumu zaydaani lamadii zeyd ya surumaayaan waqaama zayduuna zeedyaalkii badanaayan ya surumeen wayaquumu zayduuna zeedyaalkii badanaayan ya surumaayaan ugu dambeenna waxaa madasha laga soo jeediyey warbixin ku saabsan macadka khadiija iyo waxyaabaha lagu barto macadkan kadabana meebaa laray macadka khadiija binti khuweylad magaaladan roogno mee laray labaatan jarow hiraabti lama sac laha gale ilaa afar saa ibar ilaa ishaan saac lagu tagay lama sano ibarka dhowaad maadooyinka baradaana xadiid fiqhi siiro naxwo tafsiir farqiga andhexe ilaahanka mahadyaan walbadan un hordhacan kasaani hadda barana magacaan warta maxamed ibraahim yaleere macadkan dhigdo khadiija binti khuweylad fii muxaafadati labaatan jiro walbadan ka faa'idni ilaahanku mahadyaane tafsiirka qur-aanka ka barani axaadiista ka barani siirada ka barani nicmooyinwanantaan tiri korna ka faahidni farqigingaan dhahay maalintii macadkan la furaa iyo maalintaa tuun marahayn walbadan yaa isku bedelin gebdho wayba faringanjeedi macadkan aasaasen mahadwigan kahaayna kadibna hata may bandir daarmaanay sidii hataba horumar iyo nay faa'iidooyin badan aninka ka fikireen hatan antin inka fikiraano mustaqbalka aradeen badana ka dadaalantaasa ka odsadaan bandhig cilmiyeedkan ay soo gudbiyeen dumarka muslimaadka ee wax ka barta macadka khadiija ee degmada labaatan jirow ayaa bannaanka keenaya dadaalka hagaar la-aanta ah ee maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu ku bixinayo guud ahaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan mahadsanid abu ayman guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu